إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa maanta lagu dilay weerar ka dhacay deegaan hoostaga degmada qoryooley ee shabeellaha hoose waxaa magaalada beledweyne ka dhacay weerar lagu dilay saddex ka tirsan ciidamada maamulka hirshabeelle haweeney ayaa geeriyootay mid kalena waa dhaawac markii uu soo weeraray nin toorey wata ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray askarta shisheeye ee haysta degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa munaasabad weyn u samaysay afar iyo afartan arday oo mar qura ka qalinjebisay laba dugsi oo ku yaala degmada saakow bulshada degmada buuq aqbale ee wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa si wada jir ah u daawaday muuqaalka juskii labaad ee silsiladda laa marxaban bihim oo lagu soo qaatay etoobiyaan la laynayo munaasabaday dii ku kala qaateen beesha cayr iyo jufo ka tirsan beesha maxamuud hiraab ayaa ka dhacday magaalada ceelbuurur ee gobolka galgaduud roobo waxyeelo geystay ayaa shalay ka da-ay magaalooyinka jigjiga iyo baran iyadoo bulshada deegaanadaasuna hadal hayaan dowladda ruushka ayaa shaacisay in jenaraal ka tirsan ciidankooda lagu dilay gobolka idlib ee suuriya banaanbaxyo ka dhacay dalka tuunis ayaa lagu gubay calanka yahuudda iyo sawirada madaxda imaaraadka oo heshiis dhagar ah la galay yahuudda warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga u diyaargaroobay isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من warkiioo faahfaahsan afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa maanta lagu dilay weerar ka dhacay deegaana hoostaga degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose cali aadan ayaa soo jeedinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa barqanimadii maanta weerar ku qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalk u teelay meel u dhow deegaanka danow oo hoostaga degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya goobta dhacdada ayaa waxay sheegayeen in askartii dowladda federaalk ay noqdeen kuwo la dilay iyo kuwo cararay inta la xaqiijiyey waxaa goobta lagu dilay afar askari uu ka mid yahay taliyihii aagaas oo la odhan jiray canjal waxaana laga furtay laba qori oo midkood yahay dabajeex isbaaradan ayay ciidamada dowladda imaan jireen subaxii habeenkiina waa ay ka hoyi jireen baqdin ay ka qabaan dagaalyahanada al-shabaab waxayna ahayd meel ay aad uga cawdeen gaadiidleyda iyo dadka safarka ah waxaa magaalada beledweyne ka dhacay weerar lagu dilay saddex ka tirsan ciidamada maamulka hiirshabeelle warkaas iyo war kale oo ku aadan weerar mindi loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada beledweyne waxaa soo jeedinaya maxamed ismaaciil faahfaahin ayaa ka soo bixaysa qarax shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kaasoo lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa maamulka halkaasi ka jira inta la xaqiijiyey waxaa qaraxa ku dhintay laba askari iyo hal sarkaal qaar kalena way ku dhaawacmeen kuwaa soo saarnaa gaariga la beegsaday mid ka mid ah taliyaasha ciidanka hirshabeelle oo goobta soo gaaray ayaa wuxuu sharaxaad ka bixiyey sida ay wax u dhaceen waxay geliyeen qarax miino oo dhulka lagu aasay nimankaas waxay sameeyeen qaraxay dhulka ku aaseen kabacdina ciidanka booliiska soomaaliyeed oo meesha waardiyeynayay ayaa ciidan uga dhintay si aad iyo aad aan ugu soo gurmanay aadaan uga taxadir uga taxadiraynay gaarigay miinada u dhigeen askartaas oon gaariga saareed unbaa ayaa ku geeriyootay marka waa ka hortegi doonnaa wixii wixii jira oo dhanna waa dhanka kale waxaa magaalada beledweyne ka dhacay weerar uu geystay nin mindi ku hubaysnaa asigoo beegsaday laba habeen ah waxaa geeriyootay mid ka mid ah haweenkaas halka tan kale ay dhaawacantay dhacdadan oo ka dhacday xaafadda kooshin ee magaalada beledweyne ayaa si aad ah loo hadalhayaa waxaana goobta ka baxsaday ninka fal ka sameeyey ilaa haatan lama oga sababta keentay arrintan laba bilood ka hore ayay ahayd markii nin hubaysan oo shan qof oo isku qoys ah gabarna uu ka qabay oo ku dilay duleedka magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray askarta shisheeye ee haystay degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose cutubyo ka tirsan milatariga mujaahidiinta ayaa waxa ay weerar ku qaadeen fadhiisin askarta shisheeye gaar ahaan qaybtooda kasoo duula dalka uganda ay ku lahaayeen degmada janaale weerarkan ayaa muddo socday faahfaahino ku aadanna lama helin balse wixii kasoo kordha wararkayaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku dhagaysan doontaan insha allah wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa munaasabad weyn u sameysay afar iyo afartan arday oo mar qura ka qalin jebisay laba dugsi oo ku yaala degmada saako warbixintan waxaa soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac waxay ahayd xaflad ku bilaabatay quraac heerkeedu sarreeyo maadaama neef geela la qalay taasoo isugu yimaadeen rag iyo dumar badan kadibna waxaa loo dareeray halkii kelimaadka laga jeedin ahaa halkani waa masjidka xamse ee degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa ka dhacaysa xaflad lagu sagootinayo arday dhammaysatay waxa ugu qayrka badan ee la barto oo ah qur-aanka kariimka ah waxaan goobta tegay intii diyaargarowga lagu guda jiray waxaana jawiga masjidku ka duwanaa sidii horey aan ugu aqayn wiilal mid waliba bakistaan isku joog ah iyo koofi nooca sunnada ah wato ayaa kuraas ku fadhiyey dhinaca kale ee masjidkana waxaa fadhiyey gabdho wada xijaaban waa afartan arday oo dhammaysatay qur-aanka kariimka ah maantana waxay dareemayaan farxad heer sarraysa gabdhaha waxaa wehelinaya oo gadaashooda fadhiya dumar u badan hooyooyinkood iyo walaalahood oo ayaguna maanta farxadda wax ka qaybsanaya qayb kale oo masjidka ka mid ah waxaa fadhiya rag dhammaantood sunnadu ay ka wada muuqato oo yar iyo weynba isugu jira madaxda walaayadda islaamiga ee jubbooyinka oo waaliga gobolka sheekh abuu cabdalla uu ugu horeeyo ayaa waxay samaynayaan kormeer intii xafladdu aanay bilaaban shaashad weyn ayaa waxay taallaa meel dadka waxa ka shidan wada arki karaan taas oo mararka qaar qur'aan laga daarayo mararka qaarna anaashiid laga shidayo ardayda maanta qur-aan dhammayskooda loo fadhiyo waxay kala dhigtaan dugsiyada sheekh cali suufi iyo daarul qur'aan ardayda dugsiga sheekh cali suufi ka qalin jebisa waxay kale yihiin yaxye maxamed xasan maxamed daahir macalin daahir xasan cabaas amiin cabdi mucaad cabdulqaadir macalin maxamed cali yuusuf aadan xuseen maxamed xasan ibraahim cabdulaahi isaaq maxamed abshir macalin aadan xasan maxamed cumar maxamed caaisho xasan kuule cabdi caaisho sheekh nuur ibraahim caaisha macalin nuur jabow xaliima muxsin ibraahim ruqiyo axmed cumar sahre maxamed cumar cayne cabdi aadam foosiye maxamed kuusow cali saamiye maxamed kuusow cali iyo ikhra kerow bishaar dugsiga daarul qur'aanna ardaydiisu waxay kale yihiin aadam maxamed aadam sakariya maxamed aadam maxamed amiin maxamed maxamed ibraahim ismaaciil maxamed muscab macalin xasan maxamed macalin xasan xafiid isaaq maxamed cabdimaalig cabdulaahi cabdimaalig cali axmed cabdikariim aadam xuseen maxamed cali nuur cabdiqaadir xuseen nunow bakar xasan dalabey cabdulaahi maxamed nuur sumaya daahir nasra maxamed sheekh xuseen caaisha siciid cusmaan luul siciid cusmaan asma macalin cali maa'ide cabdulaahi salma cumar cabdulaahi muna xasan nunow iyo xabiibe cadow maxamed intaasi kadib munaasabadda ayaa toos u bilaabatay bilowga munaasabadda mid ka mid a ardayda ayaa waxa uu ku dahafuray ayadaha qur-aan kariimka ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما qaar ka mid a culimmada diinta islaamka oo ay ka mid yihiin sheekh abuu muslim iyo sheekh fu-aad maxamed kalaf ayaa ka mid ahaa martida la casuumay macalinka dugsiga daarul qur'aan macalin aadam iyo macalin cabdiraxmaan oo ah macalinka dugsiga sheekh cali suufi ayaa ka mid ahaa dadkii mikrofanka lagu soo dhoweeyey ardaydana qur-aanka keliya ma baran ee waxaa jirta daruus kale oo ay qaateen muddadii ay dugsiyada dhiganayeen qaar ka mid a waxyaabihii ay barteen ayay soo bandhigeen sheekh maxamed abu cabdalle waaliga walaayada jubbooyinka oo farxad saa'ida wejigiisa laga dareemayey maadaama uu ka qaybgelayo xaflad qur'aan kariimka ah lagu maamuusayo ayaa goobta ka hadlay hanii'an lakum waxaad ku bishaaraysataan xadiiskii nabiga sala allahu calayhi wasalam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah khayriyadaas ayaa haysataan ilaahay subxaanah wa tacaala ha idinka abaalmaryo waxaan kaloo leeyahay waalidiintii intaas u dhabar adeegaysay ardadooda inay wax baraan ayaguna waxaan leenahay hanii'an lakum waxaadna ku bishaaraysataan xadiiskii nabiga sala allahu calayhi wasalam uu yidhi maalinta qiyaama waalidiinta waxa weeyaan waxaa loo gelinayaa taajulwaqaar baa loo gelinayaa ikraaman ayadoo lagu karaamaynayo ardaydii iyo ilmihii ay dhaleen ee ay qur-aan ka barayn ayagana waxaan leeyahay bishaaradaas nabiga sala allahu calayhi wasalam ku bishaaraysta waalidiinta goobta joogay gaar ahaan hooyooyinka ayaa waxay u warrameen idaacadan islaamiga ah ee alfurqaan waxayna sheegeen in ay ku faraxsan yihiin in caruurtoodu ay qur-aan kariimka ah dhammeeyaan ismahaan maxamuudaa lay dhahaa maasha allah aad baan u faraxsannahay alxamdulilah alxamdulilah ilaahay ayaa ka mahadsan marka labaadna ee macalimiinta ayaa ka mahadsan ilaahay khayr badan ha siiyo juhdi iyo dadaal badan ayay muujiyeen cadiyo dhiire axmed iyo aad baan ugu faraxnay arrintan hadda nagu cusub oo maxay qalinjabinta ah ee ilmaha annaga shahaadada la siiyey aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan leeyahay cayaal guryaha ku haysanina cayaalka loo dadaalo macalimiintan aada loola shaqeeyo ilmahan guriga laga soo dhisin waxbarashadiisa taama noqonays macalimiinta waa inaan la shaqeyno qur-aankeenna qaali weeye haquusanina ilaah qowlkiisa weeyaane dhab ugu qanac run iyo ku qatoma xaqiiqo aan qalad ku jirin jibriil soo qaaday qoortuu samada ka yimid rasuulkuna qeexe qisaskiisa noo akhriyay salalla caley wasalam waan dhowey magacayga umu xaliima maasha allah munaasabadan aad baan ugu faraxsanaa sieed aan ku farahay sieed aan ku farahay alxamdulilah haddana mayba anka wiina haddana geek nabadgelyadu nahaysan oo geek meel faylona geeka masaajidkii oo hada geeka oo meel aray anka wiina unanijay alxamdulilah munaasabada caynkan ayaa waxay ka dhacaan walaayaadka islaamiga ah iyadoo aad loo weynayo kalaamka allah sidoo kale caawa barnaamijka dhuuxa waxaad ku dhegaysan doontaan kelimad muhiim ah iyo sidoo kale bandhig bulshada degmada buuq aqable ee walaayada islaamiga ee hiiraan ayaa si wada jir ah u daawaday muuqaalka juskii labaad ee silsilada laamarxaban bihim oo lagu soo qaatay etoobiyaan la laynayo abuubakar ayaa ka waramaya fagaaro weyn oo ku yaala degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa habeenkii xalay lagu daawaday filinkii xiisaha badnaa oo ay soo saartay mu'asasada alkataa'ibe kaasoo lagu soo qaatay jabkii ciidamada xabashida etoobiya ku gaaray waddada isku xirta magaalada baydhabo iyo degmada buurha kabe ee gobolka bay boqolaal dadweyneah ayaa isugu yimiday goobta lagu daawanayay muuqaalka oo ay soo saartay mu'asasada alkataa'ibe waxaana uu dareenkooda u ahaa sida tan qaar ka mid a bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ayaa markii uu dhammaaday filimka waxa ay la hadleen warbaahinta islaamiga ah iyagoona ka warramay shucuurtooda anigoo magacayda la yidhaahdo nabadoon xuseen xasan aamin garyeera oo ma aragtay deegaanka ku nool buqa qablo odayaasha dhaqanka nuqubadana ka mid eh waxaan caawa fiirsannay filimkaasaan fiirsannay boqolkiiba boqol waxaan leenahay waxaa la dhihi jiray etoobiya dowlad xoogla waa iyo dowladda afrika maarta libaaxyada waa iyo waxaasaa la dhihi jiray waxaan caawada aan fiirsannay ayagoo basid ka xun ayagoo la jiijiidaayo maarata halyaayada maarata mujaahidiinta ay jiijiidaan ayaan indhahayna ku aragnay waxaan rabnaa marka inaan baraarugno dhammaantayn waxaan caawad halkan ku daan filin aan wasweyno biryahan aad i aadaan wasweynin oo aan sugayno mar aan soo baxay maalinta istiinta soo baxay filinkaasoo la magac baxay laa marxaba bihim alkataabi aan soo saartay filinkaas caawa meesha ku daawanay filin oo aad noo soo jiito oo xiise badan u ahaay waa gaaladii oo muslimiinta oo jiiri jirta gumayso jirta caawa idan la gumaysana nala tusay muslimiinta dhinac kaleeta dhibana nala tusay marka caawa boqolkiiba boqol waa faraxsannahay aad baan u hurdi karna caawa waa dareenkayna boqolkiiba boqol waa qaraxsannahay haddaan nahay bulshada ku nool deegaanka buuq qabla gaar ahaan gobolka hiiraan aniga waxaa gaaraan iisoo jiitay markii muslimka iyo gaalka ka hor imaadeen sidoo gaalka dusha u jiida alle maxaa waaye muslimka iyo gaalka sidoo horta cabdiraxmaan macaladirxan waxaa ii soo jiibta si gaara uu soo jiita gaaladii luujidadeeda ciidda luu jiidahay waxaan ku daawanay filan aad iyo aad cajiib waho oo wanaagsan oo gaalada etoobiya weber laga dhigaya gaal abi axmed ka boorsiinaya ku fiirsanay labadii nin oo iska hor imaada matalayay gaal iyo muslim oo ninkii gaalka u orday oo gegsan waaye waxaa leeyahay sii wada waad guulaysanaysan insha allah biidnillaahi alkariim gaalkan uu wajahi doonaa insha allah filimka waa horaan annaga u dhegeysanay juskii koowaad haddana juska haaniya maxay tahay caawa aan fiirsannay ciwaankiisana filimka wuxuu ahaa laa marxaba bihim inahum saalinaar waxaan ogaaday cadowtooyada soo jiraanka weligood aanaan dhammaanaynin oo maxay tahay gaalada inoo qabta khaasatan etoobiya waxaan la maxay tahay aad ugu farxay walaalka maxay tahay oo sugnaaday allah subxana wa tacaala ku mahadsan waxaa kaloon la yaabay walaalaha alkataa'ib ilaahay subxana watacaala matelkooda allah noo barakeeya allah noo badiya allahna su- allaha sugo ninkii kaamirada intaas ku sabray gawar laba nin oo is haysa kaamirada ninka ku sabray qorin aan hayn laga yaabo inuusan qorhayno mashquulkiisa dhan uu yahay inuu wax fiiriyo inuu wax duubo oo asagana intaas sugnaada asagana aadan ugu gaalada hadalkey tiro ayuu meel dayanin dadkeedii la laayayoo idaa ku qarinayaan dayuuskii abeeyahay waa la gowracaa igabaa la dhigaa garaadka wax laga yiraa ee gobolladan dheerila goolis nimanka jira gudaha soomaaliyana gees walba waa ku jira ee allaha guuleeya waa geesiyaaluhuba odayaasha waxgaradka iyo bulshada ku nool degmada buqa qable ee gobolka hiiraan ayaa aad u bogaadiyey filinkan oo si aad ah ugu baahay dalka iyo dibadda intaba munaasabadaydii ku kala qaateen beesha cayr iyo juufo ka tirsan beesha maxamuud hiraab ayaa ka dhacday magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud maxamed cali aadan ayaa warbixintan soo jeedinaya munaasabadan oo ahayd mid ay diyo ku kala qaadanayeen beesha cer iyo jufada maxamed camal ee maxamuud hiraab ayaa waxay ka dhacday wilaayada islaamiga ee galgaduud munaasabadda ayaa waxay si gaar ah kaga dhacday degmada ceelbuur waxayna labada beel ku kala qaateen diyada lacag ka badan soddon kun oo dollar qaar ka mid ah odayaasha labada beelood oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin diyada ay kala qaateen halkan nagoo ah beesha cayr bari iyo beesha reer maxamuud hiraab ee reer maxamed camal waxaan ku kala wareegsanay xoolo ah mag oo shareecada islaamka lagu xugmiyey ayaan halkan ku kala wareegsanay walaalaha reer maxamuud hiraab aan ku wareejinay ayadoo walaayada islaamiga ee gobolka galgaduud ay goobajoog ka tahay tirada lacagta waa soddon iyo sagaal kun iyo saddex boqol soddon iyo saddex dollar xoolo oo ah laga xaqiyey shareecada islaamka la waafajiyey ilaahay mahaddiis waaye walaalahanna soo dhowaada reer maxamed camal waa heshiinay waa wada degaynaa waa wada dhalannay walaalka hadlay runtiis weeye labada beeloodoo reer maxaa camal iyo walaalaheenna reer bari sida cabsiiye iyo reer bilaal waxaan kala wareegsanay lacagta walaalka uu sheegay oo xaq laysku yeeshaa lagana xugmiyey shareecada islaamka annagana waa aan la wareegnay walaaluhuna waa nagu wareejiyeen si wanaag badan oo sharaf leh ee arrintaas ilaahayaa ku mahadsan bacdallaahi waxaa ku mahadsan walaayada islaamiga oo ka soo shaqayday inaan wanaaggaas wax ku kala wareegsanno dadka islaamkaana waxaan u sheegaynaa ayna xaqa wax ku kala qaataan aysan- waxa waa la kala qaadanayaa in aysan baadil ku kala qaadan mid ka mid ah nabadoonnada soomaaliyeed oo goobta ka hadlay ayaa u dardaarmay nuqabada beelaha dagawilaayaadka islaamiga ah isagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin qaabka ay labadan beeldiyada u kala qaateen waxaan u aragnaa inay wax kala qaateen inay isjecel yihiin annaguna goobjoog baan ka nahay waana soo dhowaynaynaa waxay ku hadleen iyo waxay kala qaateen waxaan u sheegaynaa odayaasha kale ee beelaha ee maaragtay noqobada inay sidaa oo kale wax u qaataan waxna u maareeyaan dadkana ay maaragtay shareecada islaamka ku hagaan kana soo leexiyaan waxyaalaha aan wanaagsanayn ee xeerarka ah ee nin gaal hoos jooga ama maaragtay gaalaraac hoos jooga oo ku maamulayo wilaayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa aad ugu yar dagaalada qabiilka iyadoo markii ay hal dhacda timaado islamarkiiba maxkamadda la horgeeyo halka magaalooyinka ay heestaan shisheeyaha iyo maamulada ku daaban ay qabaa'ilka bilo dagaalamaan dad badanna iska laayaan roobab waxyeelo geystay ayaa shalay ka da'ay magaalooyinka jigjiga iyo baran mar kale iyo cabdulaahi yaasiin jaamac roobab xoogan ayaa waxay ka dayeen magaalada jigjigo oo ka mid ah dhulka soomaaliya galbeed ee itoobiya ay haysato kuwaas oo saameyn ku yeeshay isu socodka bulshada roobka ayaa waxa uu watay dabaylo waxaana la arkayay barxadaha qaar oo barafku uu yaallo walow aanu gaarsiisnayn kii dhagxaanta waaweyn u ekaa ee yurub ka di'i jiray sidoo kale roobku waxaa la soctay dabayl xoogan wuxuuna dhulka dhigay dhismayaasha qaar iyo baallayaasha korontada lama soo warin cid wax ku noqotay roobkan barafka wata ee jigjiga iyo nawaaxigeeda ka da'ay sidoo kale roob kale oo dabaylo wata ayaa wuxuu ka da'ay magaalada baran ee gobolka sanaag roobku waxyeeladu geystay waxaa ka mid ah in uu saqafkii ka qaatay isbitaalka magaalada gaar ahaana waaxda dumarka war ku saabsan dowladda ruushka oo qiratay in jenaraal looga dilay waddanka suuriya ayaa idinku soo maqan balse markaan banaanbaxyo ka dhacay dalka tuunis ayaa lagu gubay calanka yahuudda iyo sawirada madaxda imaaraadka oo heshiis laga rahlagalay yahuudda maxamed daahir ayaa soo jeedinaya
shucuubta ku dhaqan dunida islaamka ayaa weli hadal haya heshiiskii dhagarta ahaa oo ay wada gaareen yahuudda iyo imaaraadka carabta muslimiinta ku dhaqan bakistan liibiya iyo tuunis ayaa ka mid a dadka carada ka muujiyey heshiiska lagu dhagrayo qadiyadda reer falastiin iyo qudus kaas oo muddo si hoose u socday kumanaan dad ah oo wata boorar ay ku qoran yihiin erayo ka dhana heshiiska ayaa isugu soo baxay afaafka hore safaaradda dowladda imaaraadka ku leedahay dalka tuunis calanka falastiiniyiinta ayay kor u qaadayeen iyagoo taabadelkeedana gubay calanka yahuudda iyo sawirka maxamed bin zayid waxaana ay ku dhawaaqayeen halkudhigyo ay ka mid yihiin falastiin iib ma ahan ee waa dowlad caadi ah imaaraadkuna waxay qudus ku iibsadeen doolar
إنما يجري بين الإمارات الصهيونية المتحدة أو هذه الكونفدرالية بين الكيانات الصهيونية المتحدة ومن بينها كيان العدو الصهيوني إنما يجري هو صفقة مشؤومة استسلامية هي خيانة الأمة tiro badan oo ka mid ah kasoo qaybgalayaasha banaanbaxa ayaa sidoo kale gubay sawirada madaxweynaha imaaraadka sheekh khaliifa bin zaayid al nahyaan dibadbaxayaasha ayaa tillaabada imaaraadka carabta ku tilmaamay khiyaano iyo ceeb muwaadiniinta tuunis ayaa mas-uuliyiinta waddanka tunisiya u soo jeediyey inay jaraan xiriirka sii xumaanaya ee ka dhexeeya imaaraadka iyo tunisiya iyo in la qaado tallaabooyin firfircoon oo qeexaya xiriirka labada dal kadib heshiiskan khamiistii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump waxa uu shaaca ka qaaday in imaaraadka iyo yahuudda ay gaareen heshiis ah inay caadi ka dhigaan xiriirka isagoo heshiiskaasi ku tilmaamay mid taariikhi ah ku dhawaaqista heshiiskan caadiga ah ee u dhexeeya yahuudda iyo imaaraadka ayaa yimid xilli lasoo gebagabaynayay iskaashi dheer oo wakhti badan si hoose u socday haatanna si buuxda labada dhinac ay u garteen inay u soo bandhigaan dunida durbadiiba heshiiska kadib yahuudda iyo imaaraadku waxa ay ku dhawaaqeen inay isku fureen qadka isgaarsiinta waxaana wada hadlay madaxda labada dhinac madaxa ugu sarreeya muusaadna waxa uu booqasho ku tegay imaaraadka carabta isagoo halkaasi kulamo kula qaatay madaxda waddankaasi madaxda yuhuuddana waxaa imaaraadka ku casuumeen inay soo booqdaan dhulka ay xoogga ku haystaan weli war ruushka ku saabsan ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaana soo jeedinaya maxamed ciise تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
dhegaystayaal waxaan maanta xubinta ganacsiga idinkugu soo gudbinaynaa qiimaha la iibiyo qalabka dhismaha oo aan ka waraysanay ganacsada ku sugan gobolka hiiraan ganacsadahan ayaa ugu horeyn wuxuu sharaxay waxa uu ku iibiyo halkaa sidoo kale waxaan wax ka weydiinay qiimaha la iibiyo qalabka dhismaha magacay waa cumar axmed yuusuf waxaan iibiyaa dhismaha raashiinka bagaashka shidaalka marka alaabaha aad keentaan oo qalabka dhismaha ah maxay kala yihiin marka alwaaxda lamiiriga rinjiga fiilada qalabka dhismaha dhaa midka kooban oo dhan baa keenaa sidee u iibisaan marka qalabkaas lamiiriga waxaan gadnaa sidaa doolar gadnaa alwaax waxaan gadnaa xarimadii istiiliga labaatan doolar dhanka labaatan iyo shan doolar oodka birbatar aha muraalaha la yihahda sayga la yirahdana waxaan gadnaa xarimadiisa toban iyo sideed doolar waa gartay fiilada waxaan gadnaa toban iyo saddex doolar duubkeeda misbaarka waxaan gadnaa fiilada hal hal labaan gadnaa intaasaa marka sida fiijiga gunto afar dolaar gadaa gadciis wax kasta adiga waa qiimaha marba dhinacay ku maraan hadda qiimaha oo la iibiyo qalabka dhismaha ma sidii hore ba mise maya sidii hore maha wax yar oo kuraraysan yahay intaa ayay noogu idlaatay xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan dowladda ruushka ayaa shaacisay in jenaraal ka tirsan ciidankooda lagu dilay gobolka idlib ee waddanka suuriya bayaan ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka ayaa lagu sheegay in jenaraal sare oo ka tirsan ciidamada milatariga ruushka lagu dilay weerar ka dhacay gobolka idlib sarkaalka lagu dilay gobolka idlib waxaa jegadiisa lagu sheegay major genaraal waxaana lagu dilay qarax ka dhacay qaybo ka mida gobolka idlib ee waqooyiga suuriya qarax haleelay gaadhi gaashaamana oo ay saarnaayeen ciidamada ruushka ayuu ku dhintay sarkaalka sida ay xaqiijinayso wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka wuxuu ku soo aadayaa dalka sarkaalkan sare ee ka tirsan dowladda ruushka xilli maalintii shalay ugu yaraan saddex diyaaradood oo nuuca basaaska ah ay leedahay dowladda ruushka lagu soo riday waqooyiga suuriya warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan waa inaga intaa